asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walbahaarka jacaylka iyo warla'aanta indhoolka waa taxanihii qisadii walbahaarka jacaylka iyo warla'aanta indhoolka qeybteedii labaad ee ka dhex abuurantay hal abuur maxamed cabdi wabax iyo gabadh ka mid a hablihii gayaankiisa ahaa waxay qeybtii koowaad ee sheekadu aan idinku soo tabinay sidii ay qisadani uga unkantay wada sheekaysi iyo haasaawo telefoon iyo laba ruux oo wax aqoon ah aan isulahayn iyo qisas jacayl oo maxamed cabdi wabax uu ku maaweelin jiray gabadha wakhtiyadii uu jacaylka u qaaday qisaskaas waxaa ka mid a buugaagta laga qoray madhabbaa jacayl waa loo dhintaa aqoon darra waa u nacab jacayl dhibanaha aan dhalan salaamaad iyo kuwo kale oo halqabsigoodu ku dhex faafay geyiga ay degaan dadka ku hadla luuqadda soomaaliga intaasoo dhan waxa uu maxamed uga dan lahaa sidii uu ugu dhowaan lahaa quluubta inanta halkii ay noo joogtay aynu kasii ambaqaadno sheekada marka sheekooyinkaasa la khrisan jiray runtii gabdhaha inanta marka waxaa laga sheekeyn jiray sheekisooyinka waxaa laga sheekeeyey runtii bugaa buga cawraliya calimaax sidii qaabkii uu calimaax markay doonta fuuleen calimaax iyo cawralo ay isu heleen sidii uu badda ugu soo dabaalsiiyey siday markaa nafteedii iyo kalsoonidii ay ka qaaday iyo waxyaaba noocaas aduu de kasbashaan galay inantii inaan kasbado dabeedna markii jacaylkii yar galay ayaan yaro fikiro maadaama aan nin indhala ahay maadaama inantii aan yaro jeclaaday reer xamarkuna de runtii waxay beenta weyn cabaayeenoo waxay ku ohan jireen nin adig maxaa waaye goonaa dhiibaysano goonka waxa la yidhahdaa wax beenta ogta nin adig maxaa waaye marka adiga niyo nimanka nimanka anigu dibaar baad ii dhigtay iyo goon iyo waxbay ohan jireen goon baad noo dhiibaysaa waxbay ku oranayaano dabtana marka waxaan tiri waniga ugu hadhe waa kane marka inantii sidaad ya waxaan tiri marka niyo haddaad dee tirahdo waan indhala ahay nimaamateynatu buuda oo dena yaroo markaa secondary school dhiganaysay oo markaa dee maxaa ku rahdaa yaa reer xamaraho aydaan weli is arag oo ya waa kii la ohan jiray dumarka beenna waa lagu xerogeliya runa waa lagu dhabaala baniyood wuxuuse bal waxay ku yara wadawada waxaa tiradaa bal meelo kale dana goonka ay sheegayen baan udhibi waxaan abay anig waxawaaye jaaniskaygu waa iska yaryahay jaamacaddan dhigtaa markaa la foole wakaa halkaasaa marka ka cayaaray jaanis bal markaa telefoonka galabtii iyo subaxdii iyo maadaamada guriguna igu dhowaa runtii guryaha markaa xamar tobankii guri oo isku dhowba afar shan guri ayaa telefoonku ku jiray haa telefoonada qudh laymaka ku dhowdba aada uma badnayn marka runtii maadaama guriguna igu dhowaa waxaana jira haddaad dee tiraado xaafadda iyo aad utilmaato doona waa lagu soo doonaya ha lqone dan waxaa ku hi nin abay jacaylka waxaa weeye abay waxa badan jaanis la-aantayda jaamacaddaan dhigtaa waa ka marka telefoonkii aan maalin walba diri jiray oo galabtii ku maaweeloon jiray oo so barqadii marka duhuradii ku maaweeloon jiray oo fiidadkii waan daayey waan yaro joojiyo week weekly baan ka dhigay si aan maaragtay marka maalmaha khamiis iyo jimcayaasha xilliyada fariga ayaan telefonkii u bedelay inantii guriga lahaydna telefoonka ku jirana waanu inagaanu asxaab nahay aada macruuf u ahayn bay ahaydo runtii sheekadoodii waxaygaiyade haasaawahaygana wayla socoto waxakuwada abay inan baan jeclahay telefoonka ka jeclahay waxaweye waxaa samaysaa inkasta iyadu markay baxamarahay waxaa samaysaa waxaad ku tiraahdaa markii lagu maxamed ugu maqaya jaamacaddu jira marka magacan maxamed cabdi wabax maxamedku wabaxay saasuma ay kari jirine maxamed cabdi bay oran jireen moogta maxamed cabdi erey hadal yaro jilecsan magaraas marka runtii abay maxamed cabdi aan ubahnayno markay tira waxay oran jirtay abay jaamacaddii u jiraa waa mukaya goorme imaana abay xilli adigu marka xilli bay u sheegi jirtay sidii baan inagtii adigu marka ayadana markaan ku waa kala soo doonna xaafadiina waan ka yara raadgadiyo waxaan ku iri dee waa xaafadda caynkaas oo meel kalea nagu yara dhiibay mogtahay xaafadaha nagu dhadhowo bilaasha carabi iyo shangaane iyo meelahaas baa nagu yara dhadhowaa xamarweynaya xaafada nagu dhadhowaabaan degmooyinka kale nagu yara tilmaamo adigu marka meeshii baan nasi muddo sheekadii ku wadnay ku wadnay ku wadnay ku wadnay waxaa dhacday waxaa la yidhi meeshii yahay wax ka wada dameeraha wayna ka dhaleen sheekadii markay bislaatay oo inankii aanu si fiican ba isu fahamay oo jacay maalin walba aan buu sheekadiisii qisadiisii meeshuu maray ama id maraya sharmaarkii sheeke aan kasoo akriyay ha noqoto ama ama dhabbaa jacayl waa loo dhinta ama aqoon darro wow nacab jacayl ama id maraya sharmaarki ama w bugaagta markaan hadda waa sheeke kasoo akriyaa moogtay sheekadaas aan soo akriyay ayaan saacad ama nuse saace soddon daqiiqo ugu yaraan ayaan uga sheekeeyaa waxaa bal ka warran jacaylka marka waanu sawiraa sawir fiican runtii oo aad muddo inu labadayadaba na dhex maray ayaan markaa u sawiraa oo dabeedna aad bay inantii marka qalbigeedu u ruxmay habeen qabiil ku noqoto aad bay uga hesho dabeedna marka sheekada aan soo gebagabeeyo waxaa dhahdaa ka horaba haddaynu laba sheekadaynu saas ku noqoto marka waran tusaalaan ku siinayaa baalorishi hadday sheekadaynu sidaa noqoto camal ka waran aad bay runtii oo markaasi dee aad ugu riyaaqday sheekadii marka anigow runtii marka halkaa markay sheekadu maraysay oo aan sheekadiina dhowr bilood ya ay marayso ayay inantii niyow waxay tiri waxay soo istaagtay waxay tiri marka inan baa jira aanu saaxiib nahay ibrahim la yidhaahdo oo hadda kenada u jiraa niyo markii igu dambeysay kenada ku maqnaa waagii lakala qaxay buu dadkii tegey buu ahaa marka inankaas aanu saaxiib nahay runtii oo far iyo faraati aanu uliya diirkeeda ahaa walaalo ilaahay nahay ayaa sheekada iyo maaweela de xamar waa layska maaweeloon jiray oo dadku dhalinyarado xitaa kuwa aan isjeclayn baa maaragtay muddo layska wada socday waxaana la yiqiinay runtii waxaad arkaysaa inan iyo inan secondariga iyagoo aan gaarin standard ayrka sheekadooda kasoo bilaaba ilaa ay jaamacad ka dhamaystaan iskaswniha cimridheeri sheeke la yidhahdo baa jirtayo waa layska wada socon jiray marka inankaas aan aanu saaxiibka nahay baana sheekada maalinba meeshay marayso aanu aanu sheegi jiray inantii markii dambe waxay soo taagtay maxamed abo asaranolo bilfadla ani waa igu adkaatay waa igu adkaatay runtii aad iyo aad bay igu adkaatay inaan inankii la kulmo oo dee runtii si kale uma baqayo laakiin waxaan isleeyahay runtii waa inan yar waa adigii adigina dhalinyaraan runtii sow yani marka dee sow yaro kaa yaro boodis marka indhoolaha camoolay odhan jireen mawtaa banaamijka adi camoole maa tahay adi curyaan maa tahay adi maxaa waaye mar waa dhaga khabtaa waa kujeedaa laakiin maxaa waaye waxaasay odhan jirta mogtahay marka aniyahu runtii sheekadaashaa markay maraysay ayaa niyahu aan inankii la tashaday inankii markaan la tashaday baa waxaan ku dhow niyahu inantii saasay taagan tahay si aan yeelana ma garan maayo inankii baa ila taliya wuxuu dhi waniyahu awdayga laguma waalo jibsalacna looma dhinteen inuu sheegno oo markaa inanku isagu inan reer xamar buu ahaa reer muqdisho u dhashay oo ku dhashay oo dee afka inay wixiina magaraasa sheekadii banaadirigeena yaqaana maalinta baa waxaa ku abahay khamiista soo socota markaan jaamacadda ka imaado galab arbacaad baan soo carabaa moogta marka khamiista ilaa jimcaha la sheekeeya waxaa kuwi markaas galabta arbacada markaan soo caraabo jaamacadda ka imaado abahay khamiista ayaynu si fiican markaa xilligiina markaasaynu ballabayna adigu guri baanu nimi telefoon leh oo inanka xaafadoodii waanu aad baanu inankii u sheekaysanay u sheekaysanay telefoonkii marka runtii waayigu adkaatay marka inankii baan u dhiibay telefoonkii hortaanan u dhiibin ba waxaan ku ihi abay aniga waxawaaye mataqaanaa runtaan kuu sheegaya waa ku jeclahay laakiin adigiyo dadnimada aday kula taallaa maanta maanta adaan ku adan laakiin jaamacaddii ma ma dhigto runtii maxaan ku idhahdaay hadalkii baan adigu marka yara jiidjiiday abu maxamed marka inankii baan u dhiibay markii markaan u dhiibay baa inankii sheeko adugu uu saaray oo afkoodii dee baraadiriga ah dabeedna abay haddii oo nin kasoo qaad buu haddii nin oo curyaani cagoola ku jeclaan lahaa see see dhihi lahayd adugu sheekadii baa adigu warba been uga soo wareeg adugu markii dambe waxaan ku ori markaa waxaan ku ori anigu laa yaqrab walaa yaktub waxna maqro waxna ma akriyo waa inta ku ori moogtahay markaas kale wani wuxuu igu riday waxna maqro waxna ma akriyo maxaa waaye markaas ku ori abaaye aday kale kula taala inan kuwa sidaan kuu sheegay inan ku camoole waaye laakiin nin wanaagsan weye waa kan oo kadhisho markaas uu yara xayiijiye moogta subaxda abuur intaan lix bilood camalaa sheekeysanaynay waa is-arki weynay marba meel wigala baxa horta inankaan aan arkano markaana kas baa iga soo booday dhidid baa runtii iga yimi aad baan dhididoo doona adigu inankiiba adigu marka waxaa ku iri markuu ii yara dhiibay telefonkii baanu ballanay inankii baa adigu far tilmaantii u sheegay tilmaantayadii jimcaha galabnimada jimcaha muqdisho waxaa la yaqiinay dhalinyarada waxay sabiinay gelinka dambe shanta galabnimo ilaa lixda galabnimo ayaa la labisan jiray oo suuqa loo bixisay haa meelaha la fariisan jiray ama wasiisha ka banaadinaya dee waktigii umaanu ballanoo doona xaafad lagu dhow bilaash oo la yidhaahdo daljirka dahsoona ayaanu meel lagu jirjimay lagu dhow baanu ku ballanay iyaduna inan baa soo raacaysa adigu sidii baanu sheekaday heesta aynu ku wada nasan doonay codkii baxsanaa ee xasan aadan samatar iyo jacaylkaa dhiggiisa iyo dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraco
ilma dhowr habeen jiray hadan waalidkii dhalay ilma dhowr habeen jiray hadan waalidkii dhalay dhibaatada ka celiyo hayga dhicin hadheeliyin habtaa waaya lagu hayn hayga dhicin hadheeliyin habtaa waaya lagu hayn intaa uu dhammays noqon dhaqsaa uu ma koraayo dhicmayso qayrkeen dhinacaageen inta uu dhammays noqon dhaqsa uma koraayo dhicimayso qayrkeen dhinacaageen jacaylka dhigdiiso shaqaalaha u baahani waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dimay jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahani waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dimay madabira daaqsin waxalkuu dhacayo kaymadabira daaqsin waxalkuu dhacayo juugdhuug manaayiyo dhuugiyo qaniiniyo kan lagama waayo masha whalite dhulkan lagama waayo wow marka dhimasho wow halise jacaylka dhiggiiso shaqaalaha u baahane waa in laysla dhowra haddii kani cidki lagu dhimay jacaylka dhiggiiso shaqaalaha u baahane waa in laysla dhowra haddii kani cidki lagu dhimay sir haddii la beero dhulka lagu talaalo sir haddii la beero dhulka lagu talaalo iyo hadduu kaloo saarin loo qiyaas dhoobada dheeraado xididkuyo loo qiyaas dhoobada dheeraado xididkuyo laamo dhuuma u yeeliyo ubax wadaa dalaaliyo dhaameen ma bixiso oo dhalimayso mirowacan laamu dhumuc yeeliyo ubax wadaa dhalaaliyo dhaameel ma bixiso oo dhalimayso mirowacan jacaylka dhiggiiso shaqaalaha u baahane waa in laysla dhowra haddii kale is lagu dhimay jacaylka dhiggiiso shaqaalaha u baahane waa in laysla dhowra haddii kale is lagu dhimay
waqtigii un baanu ballanoo doona xaafad nagu dhow bilaash oo la yidhaahdo een een een een een daljirka dahsoon ayaanu meel nagu jarjinooyin nagu dhow baanu ku ballanay ee iyaduna inan baa soo raacaysa adigu rajid baanu sheekadii inan rajid baanu sugnay halkaa sheekadu markay maraysay inantii isqaabilnay adigu is aragnay inantii markaan halkaa sheekadii aanu si fiican isula fahanay oo aan ku idhaa bay waan ku jeclahay een maxaa weeye laakiin dee waan een waan kaa yara cabsooday oo aan inantii markaa soo een yara aanay iga didin oo ay dee inantii iisoo yara khushuucday ayaanu sheekada halka kasii wadnay adiga mucjisaa tahay oo intaasoo bilood waa iska kirkirinaysay oo wax nocaas inanta marka fiisa u maqan wati watigaa maya aan kugu yarana mayo waktigaa waxay ahayd bartamihii siddeetan iyo sagaalkii bay ahayd intayna weliba u gelin fiisaha ha
markii aad inantaa u imanayseen Mm.
mahadoo keliya iyo iyadoo ay inan kale la socotaa u yimid ma ii se adiyo labada saaxiibka anigii iyo saaxiibkay markaaba miyaad qaabisho mi waxaa la yidhi maxamed cabdiwax waa ninkan ha waa ninkan baa la yidhi markiiba waan qaabilay Eh, maxamed cabdi waroox maxamed cabdi waa ninkan anigana ibraahim baa lay dhahaa waa kana iyadana inan kalaa la socotay Eh, runtii waanu isqaabilay marka dharkaanu soo qaadanaynay iyo tilmaanta iyadii laba qofoo inanku weyga yar dheeraa ana ina yaro nin yaro buuran baan ahaa marka adoo cadoo dee maaragtay iska yara eh, ladan alxamdulilah marka waanu isagu weyga yar dheeraa wuuna ca- nin dhuubano caataana u ahaa markaa laba muraayadood laba surwelo jeenisa adigu laba shaaroo kala duwan waxbaanu soo qaadanoo doona tilmaanta iyadu soo sheeg iyana tilmaantii bay soo sheegtay sidii baanu marka afarta jir dhalajirka daasoon meesha loola jir ayaanu bar fiat nay bar fiat sorry sorry sorry bar fiat bar fiat ayaanu isugu nimi bar fiat baanu isugu nimi dabeedna halkaa dhalajirka daasoon meesha la yidhahdo baanu tagnay jir ilooyin yaryar bay lahayd oo dhalinyaradu ku sheekaysato halkaa markay inantii maraysay inanta marka fiisa u maqnaa oo waktigii waxay ahayd dee een gobolada somalilan oo burco hargeysa carigaabo wadanka laga qaxay oo runtii een markaa waxaan filayaa hargeysa een waa lasoo galay siddeetan iyo sagaalkii een een waa ma- lama soo gelin oo markii laga qaxay bay ahayd lama qabsan weli oo markaa dee dowladda dictatorkii baa joogay oo markaa gobolada dhexena dagaalku aad buu uga socday oo goboladan dhexe soomaalida soomaaliya ee koonfurta innaga xaggeenana waa aad baa markaa waddanka looga qaxay marka dadkeennu runtii een wixii muqdisho iyo joogay dadka reer waqooyiga xaggan ingiriiska iyo meelahaasa iyo khaliijka iyo meelahaasaa la aadi jiray qolyahan reer banaadirka iyo goboladan dhexena waxay aadi jireen itaaliya talyaaniga xaggiisa ayaa aada loogu yaaci jiray marka waa mashruucyadaasaa markaa furaa marka laakiin iyada maraykan baa walaalaheed iyo waxbaa maraykan jiray reero yaro ladan oo dee xisbigii hanti wadaagana ka tirsan oo maxaan ku dhahda aabaheed meel buu maareeyay iyo wax ka ahaa Eh, iyo agaasima i donna wax saas u ahaa islaantu xisbiyadii xib- waxbay ahayd marka wiilal walaalaheeda iyo waxbaa maraykan jirayo adigu fiisa u maqnayd waxay ii sheegtay marka in fiis u imanayso markaa jacaylku meel daran iyo reer muscoot Ayuu marayaa.
ayuu la marayaa kaasana halkaa markii sheekadu maraysay ayaana inantii dhoofkeedii aniga markaa een een xaggan khaliijka odayga aaba jira doona waan eh, waan yara fikiro ana ina aaba i dhoofiyo aaba weyga diidayo mogta dhoofkii oo si aan bal ana dhoof u helo ayaan isu isku yara taxallujiyey mogta marka een odayga aabana qolyahan dhoofka iyo wax ka helo isagaa dee dibad ku daalayo ma u ahayn warniyo waalidii naga daayo wadal- wadalkiina jooga oo waa kaas oo waxyaabahaas marka adigu inantii dhoofkii baa u soo dhawaaday maalinba maalinta ka dambeysa soo dhawaaday maalintii waxaa dhacday marka inantii fiisa u timi aad baan marka u fikiray gabayadii iigu degdega badnaa ama suugaantii horta iigu horreysay oo aan inantaa u tiriyo suugaanahan jacaylka aan uga sheekeeyo mooyaane gabayganaa ugu horreeya waxaa lai soo waray habeen habeenada ka mid a intaan seexday anigoo aan fiisihii iyo waxba haysan oo iyo inantii oo dhooftay oo tagtay marka een een haddaan maraykanka mari kari waayo marka hore waxay lahayd waxaan aadayaa yurub ta- talyaanigaan ba iska aadaya habeen habeenada ka mida marka ayaa annagoo wada soconna oo afartayadii ah waa inankii saaxiibkay anigu markaa een sheekadii cilmi boodhari iyo hodan buuggoodii waxaa ku jiray laba nin oo la yidhahdo tabase iyo muuse tabase iyo muuse waa boodhari saaxiibadiisay ahayn marka runtii anigu tabasaan lahaa oo saaxiibkii tabase ayaa ila socon jiray ibrahim dabeetna ha marka runtii iyadana inaan saaxiib bay yihiin baa lasoo raaraaci jirtay habeen habeenada kamid a annagoo marka laamiga ka gudbayno oo casho tagnay ayaa inan bas ka soo degtay meel een een taagan ayaa inan annagoo meel taag taagan baa inan bas ka soo degtay taxi sugayna inantii baa nal qabtay nalkii baa marka meeshu nal bay lahaydoo dabeetna inantii bay isgarteen inantii baa tiri abbaa xaggaad ka timi oo iswaraysatana markaas tiri abbaa heblaayo dhoofaysay ayaa soo macasalaameynay intay aadaysay itaaliya markaas wax tiri allah ani maraykankan waaba i wareershino haddaan itaaliyadeeda iska aadi lahay marka dhinacna dhoofka dhinacna jacaylka waxbaa isku meesha isku yara afaartay habeenkii marka markaan inantii aanu kala dhintay ayaan kugu shiiday markaan imibasi maxaa waaye dee nin jacayl hayo oo waad waad iska garanaysaa dee Waa adigu dee waa sawirkeedu waa kuu muuqan karaya haddana calooliyo fara badan iyo walaac fara badan iyo waxbaa igu dhufo iyadoo inantii tagtay waa yuriba adeba talyaanigiiba qabatay ya ayaa laysoo wareeyey anigoo afiisada iyo waxba toon ahayn waxaan idhi waa gabagii iigu degdega badnaa moogtay anigoo soo jeeda oo hurda baan tiri ya wax hurdo iyo soo jeeda dhexdood ayaan ku tiri xaqiiqdii walla markaa doodna waan eh, waxaan idhi sambabkii iyo midii igaga tilseeda dhabarkayga saableyda oofaha midii sax ugu meeraysay allay lehe sitiin waxay rabtaa yurub salkeedii anna sacabku way maran yahoo saabir baanahay dee waxba ma hayo si aan yeelo ma aqaan cishqina way igu saayiday sida sadar qur-aan bay debnaha saaran tahay luule allahayow adaa saatiree inanta hayseejin sanadkii yimaadaba hablaha sayniskaa mara suugaanta iyo buugta waa lagu sifneeyaa anna saakataan caashaqaan sax uga faalloone samsam weeye sawdkeedu iyo midhihii saytuun ila wixii ugu horreeyey oo aan jeclaaday cod buu ahaa mogta wixii ugu horreeyey sababay inanta iu soo jiiday de codkii naxariista lahaa ee dibcsanaa ayuu ahaa mogta samsam weeye sawdkeedu iyo midhihii saytuune sinta timaha dhaafiyo wejiga sida tan loo uumay sanqaroorka dheer iyo gacmaha saylar baxay moodo sara joogga laafyaha markay socodka haaneedo amay gacanta saydhayso oo sax u dhaqaaqayso sinaanshaha ilaahay u qoray waa mid saayida midabkuna siraad weeye iyo sagal daruureede nimaan soof adduunyaad lahayn luul ma saanyado eh allahayow adaasaa tiree inanta haysiijinbaan halkaa markay maraysay ayaan baraarugay waa keliday waa yara cawda bilaystay adigu dee doona waan iska yara kacayo waa yara dhabalada yara qabto waa yara fikirood sariirtan ku yara fariisto adigu dib baa jiifkaygi ugu noqday marka sheekada isoo marta bit by bit ayaanu la socodsiin jiray tallaabo tallaabo habeenba wixii igu soo kordha iyaduna runtii sidoo kale ahayd xaqiiqdan anigu sheeko qisooyinka been kama sheego marka runtii de wixii dhacayna lama qariyo moogta marka runtii xataa habeenkii hurdadu iga guurto waan u sheegi jiray iyaduna sidoo kale waa waxay ola jirtay xalay waa saas waa kaasoo maa seexano waxbaa sheekadii baa la ii sawiro waa kaasoo caynkaaso dee daadna saan u fikirayo waa kaasoo adigu meel marba meeshii wax marayaan ayaanu ha ayaan la socodsiin jiray inay la socodsiin jirtay habeenkii waan u sheegay waxaan ku dhi dee gabaygaas oo degdegaana ya runtii ha geeraarkaas iyagu geeraar bay gabayga isaga yaqiinin racor dana waxaa dhacday adigu inantii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii bishii abriil ayaa inantii falaydkii loo soo dhejiyey diyaaraddii koob iyo tobankii abriil kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii waan xasuustaa weli waan xasuustaa dee dabeetana warkii markuu ii yimi inantii ii sheegtay waaba gebigaygiba waaba sii dee wixii hore cayaar bay ahayd caano galabeed bay ahayd ya xaaladaydii hayr alcaadi ayay noqotay markaa runtii dagaaladii way soo kululaadeen oo maaragtay aada iyo aad bay xaaladii usoo yara bahalkaysantay markaa waxaan doonayay markaa in qaahiraa layga ogolaaday in aaba ii dhigo dabeedna hawshii qaahiraan markaa ana la iigu jiray qudhayda dabeedna qaahiradiiba ayana nagu yara dhib badnaatay adigu dee niyahu waa waska waxay qorane waa wax qorane qaahiradiina waa ii suurtageli weyday oo dabeedna nin reer hargeysa ah oo aanu reer baan rabay inaanu israacno adigu hawsha waa ii suurtageli weyday adigu halkaa markii sheekadii maraysay ayaa adigu inantii maalintii dambe maalintii axaddii koob iyo tobankii abriil ayaa diyaaraddii lagu soo qoray adigu habeennimadii ayaanu casho tagnay sawiro iyo waxbaanu adigu meel kusoo galgalnay habeenkii oo dhan baan soo jeednay waanu runtii aad baanu wakti dheer oo fiican jaanis fiicana ayaanu soo galnay xusuus dheer subaxdii markay tegaysay diyaaradda waxay raacaysay saddexda galabnimo ayr faloo diyaarad loohan jira oo ruushku lahaa bay ahayd dabadeedna waxaanu ballanay habeenimada waxaanu ballanay markaanu soo kala tegeynay inay labada duhurnimo telefoonka aanu kasoo wada hadalno maca salaameyntii ugu dambeysay iyo ballanti ballani nooma harsana laakiin dee qalbiye israba qulub alcaarifiin ya ya marka ha waxa weeye markaa dee meel baa lasii yara meelaan dee sahal u bogsooneyn ayaa la bogsiinayaa mogta adigu habeenkii anigu sideedii baa waagu iigu beriyey ya waan iska soo jeediyey online baan iska ah dabadeedna ma waxaa dhacday marka inamadii xaafadda iyo markii lasoo rawaxayo de suuqii iyo meheradihii laga yimi ayaa adigu qadadii wax lasoo dhigayo dabeedna intii baa telefonkii igu soo dhacay magaan qadayne anigaan subaxdiina quracan runtii ayaan or qaday qaday baa layidhi anigu ninka telefon baa waalayo dabeedna waan waan yaro orday nin cag fududna waan ahaayo telefoonkii baan aaday gurigu waa nagu dhegsanaayo runtii inanta gurigeena nuuraa la oran jiray adigu inanta ay timi nuura abayo maxamed telefoonaa ku yaalo telefonkii baan qabtay telefoonka markaan dhegta saaray ayaa radio muqdisho waxaa ku jiray barnaamijkii la oran jiray bandhiga reeryoga heestan cumar dhowli uu qaado oo la yidhahdo amaana alla inan yahay akhirana way isku arki doonaa ayaa raadiyaha ku jirtay waxaanse kusoo khatimi doonaa qaybtan
أما إيه iskakeeda dhaco inta la yartimo awgalaygu naco albaabkii qalbiga adiga oodayo iriidan xidhay haddaan aamin jirin magalo adduunyada maxay albaabkii qalbiga adiga odayo irridaw haddaan aamin jirin magalo adduunyada maxay siagdigay amana allah inuu yahay aakhirana